puntland muddadii u dambeysay waxay xoogga saaraysay isbedel inay ku samayso dhinaca amniga runtii waxaa aada loo xil la isaga saaray oo dowladda laamaheeda amniga oo guud siday u wada shaqayn lahaayeen sidii loo samayn lahaa qorsho midaysan oo amni oo laamaha amniga ee kala duwan ay ka wada qayb qadanayeen booliiska daraawiishta nabad sugidda iyo hay-adaha kaleeta ee gaarka ah u tababaran sida la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay ilaalinta xeebaha ciidamadaas oo dhan ayaa ka wada qayb qaatay waxaa xoogga la saaray magaalada boosaaso garoowe iyo gaalkacyo runtii iyo magaalada qardho waxaa la sameeyey isbedel ku saabsan dhinaca taliyaasha qaybaha oo degaanada qaarkood laisku bedelay waxaan rajaynayaa howlgallada hadda socda oo runtii intooda badan lagu soo qabtay dad badan oo faldambiyeed ku jira khaasatan ururada argagixisada shabakado badan oo khatar ku ahaa bulshada oo lasoo qabtay waxaan rajaynaynaa qorshaha amni ee hadda socda ee hirgalay oo runtii aan rajaynayno inuu taabo qaado hirgelintiisuna ay dhammaystirmi doonto inay qeyb ka noqon doonta deganaanshaha waxaa puntland runtii ay ku guulaysatay inay ciidamada puntland tababarkooda ay hagaajiso ay maaragtay xarumihii furumihii muddada dheer ciidamadii joogay tababar lagu celiyo kuwa cusub la geeyo foojignaanta la badiyo waxay iyadoo og bisha rabadaan inay dhagarqabayaashu ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan amniga waxaa socda howlo loogu talagalay in amniga lagu sugo ciidamaduna ay ku foojigan yihiin bulshadana ay kula shaqaynayaan waxaan rajaynaynaa in arrintaas ay noqon doonto arrin miro dhasha waxaan sidoo kaleeto runtii ka tacsiyeynaynaa halkana uga diraynaa baaq degaanada xuduudda ah ee puntland iyo galmudug shaqaaqadii ka dhacday habeen hore runtii magaalada tegare teerage weerarka dadka aan la garanayn ay kusoo qaadeen arrintaas runtii waxaan ka rajaynaynaa dadka degaanka labada dhinacba degan inay si qoto dheer u eegaan dadka faldambiyeed ka sameynaya oo raba inay bulshada walaalaha ay meeshooda degan iska horkeenaan inay xaalado dagaal abuuraan bisha ramadaan waa falalkii iyo farsamadii dadka xag jirka ay samayn jireen oo aan rajaynayno in hadda laga bislaaday oo laga digtoon yahay waxaan rajaynaynaa runtii maamulka puntland iyo magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug iyo dhinaca kaleete ee mudug dhinaca galmudug waxaa ka dhexeeya wada shaqayn guddoomiyaasha labada dhinac iyo degmooyinka runtii arrimahaas waxaa laga gaaro horumar fiican waxaan rajaynaynaa amniga inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed ay ka wada shaqayso waxaa keliya cadowga keliya ee leenahay waa cadowga xag jirka ah ee raba inuu deganaanshaha iyo nolosha ummadda u diido